culamada ayaa waxgaradka magaalada caynabo iyo codsan laga qabaata dhismaha masjidka jaamica ee magaaladaasi oo hadda maraya meel wanaagsan masjidka ayaa lasoo dhameeyey wejigiisa koowaad oo ah dhabaqa koowaad taasoo hadda la bilaabaya dhabaqa labaad ayna ka qayb qaataan bulshada iyo waxgaradka magaalada caynabo iyadoona loogu baaqay in qof kasta oo ka qayb qaadan kara ka qayb qaata dhismaha masjidka taasoo qaybka qaadan si loo mari lahay goobaha lagu cibaadaysto haddaba waa kuwan qaar kamid ah bulshada iyo culamada gacanta ku hayda dhismaha masjidkan oo sheegay in u baahan in laga qayb qaato dhammaystirka masjidka jaamaca ee magaalada caynabo waxaynu u ballansannahay maanta inaynu ka qayb qaadanno dabaqii sare oo waxna loo hayo wax badanina ay u dhiban yihiin qof walibana markaa inuu nasiibkiisa ka qaato waxaa loo baahan yahay walaalayaal sadaqadani markaas waxa weeye waa sadaqo markaa aad iyo aad u cajiibah nebigu calayhi salaatu wasalaam daawuu mardaakum bisadaqa kuwiinna xanuunsanaya waxaan la leeyahay wadaaddow u duceeya wadaaddow waxaa weeye cashar u akhriya wadaaddow sidan sameeya waxaa inagaga filan dadka xanuunsanaya in markaa waxaa weeye sadaqada lagu daaweeyo oo markaad waxaa weeyaan miskiin markaa ay ku xoonsan tahay waxoogaa u dhiibtay waad kaga farxiso dabadeedna ilaahay shuushka waa ka qaadaya sidoo kale waxaad ku bushaaraysataan qof waliba maalinta qiyaame ee markaa qorraxda qadru miil la keenayo ee calaa qadri acmaali uu dhididayo waxaa weeyaan wuxuu hadhsanayaa qof waliba sadaqadii uu la baxay
nebigu sallallahu calayh wasalam waxa uu leeyahay man banaa masjidan lilaah qofka ilaahay dartii masaajid u dhisa ka mifxasi qudaa dacni maaragtay shibirtan yara qudaaga la yidhaahee ee buulka ay dhisato oo kale aw asqara ama kaba sii yar bana allaahu lahu beytan filjanna guriga jannadaaba ilaahay u dhisa waxaa lagu xeel dheeraanayaa haba yaraado masaajidkaasu ama waxaad ka qabatay ha yaraato ilaahay subxaana wa tacaala yacni guri jannada ah ayuu markaa kuu dhisayaa nebigu wuxuu leeyahay man banaa masjidan yabtaqii bihi wajha allah yacni qofka ilaahay masaajid u dhisa dartii bana allaahu lahu mislahu filjanna isagoo kale ayaa ilaahay jannada uga dhisayaa guri jannada ahbaa ilaahay ku abaalmarinayaa nusuusta ku soo aroortay aad iyo aad bay u tiro badan tahay markaa walaalayaal xoolo badan baa laynooga baahan yahay inaynu markaa kaga qayb qaadanno masaajidka goobaha cibaadada ayaa inta badan waxa ay ku tiirsan yihiin bulshada soomaaliyeed kuwaasoo qayb weyn ka qaatay sidii loo hormari lahaa loogana hagaajin lahay ayna u noqon lahaayeen meel ku wanaagsan cibaadada alleh